kulanka oo ay ka qayb galeen wasiiro dowlaha wasaaradda amniga maxamed cali xagaa gudoomiyaha gobolka banaadir taliyaha booliska agaasimaha nisa gudoomiyaha maxkamadda ciidamada iyo saraakiil kale ayaa diiradda lagu saaray xoojinta amniga iyo hirgelinta xeerka xakameynta hubka caasimadda iyadoo lagu dhawaaqay howlgallo culus taliyaha ciidanka booliiska soomaaliya jenaraal sulub axmed firin oo kulanka ka hadlay ayaa sheegay in wax badan uu ka dhaqan galay xeerka xakameynta hubka caasimadda marka la eego howlgallada socda waxaan dardargelinay la xisaabtanka iyo isla xisaabtanka saraakiisha goobaha shaqada ku sugan waxaan isbedella ku samaynay fadhiyadii iyo saraakiishii howlwadeennada ka ahaa caasimadda intooda badan waxaa noo soo baxday shaqo fiican oo hortabin u leh ummadda soomaaliyeed inay qabsoontay waxaan rajaynaynaa insha allahu annaga shacabka soomaaliyeed iyo maamulka gobolka banaadir aan kaashanayno inaan guulaysan doonno aan ka guulaysan doonno cadowga kuna sii wadi doonno hadda shaqada aan wadno siina dardargelin doonno arrinta xakameynta hubka hubka magaalada muqdisho sida aad wada ogtihiin amaad go-aanka laga qaatay ee xeerka laga soo saaray waxaa la xakamaynayaa waa hubka waaweyn ee gaadiidka saaran dhashiikaha iyo bekhemka iyo qoriga madfaca uu ku jiro sabanka iyo hubka yaryar ee sumadlaawayaasha ahaa ee lagu dhex wato magaalada ee bajaajka lala saaranya ama ciidan qalabka sida ha ahaado ama midow ee ka ahaa oo maaragtay sumadlaawaha ha ahaado waxaa la xakamaynayaa ee dadka laga qabanaya waa hubkaa waay sidoo kale gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida gaashaanla sare xasan cali nuur shuute oo kulanka ka hadlay ayaa si faahfaahsan uga hadlay fulinta xeerkan si amniga iyo xasiloonida loo xaqiijiyo waxaa reeban qoriga in la qaato la isticmaalo gaadiid ciidan oo uu ku xiran yahay qoryaha dhashiikaha iyo qoryaha kasii waaweyn u ku xiran yahay reeban waxaa reeban in la isticmaalo qoryaha baasuukaha dheh ama maxaa la yidhahdaa r b g-ga dheh in magaalada lagula dhex laafiyado oo madaxa lagu ilaalinaa la dhahaa reeban waxaa kaloo reeban qoryaha dirandooriga u dhaco oo bkmka ka mid ah iyo wixii la mid ah ayaa reeban in la isticmaalo maxaa la yidhaahdaa waxyaa dadka hubkaasi isticmaali karo waa la sheegay oo xeerkii ku qoran tahay waxaa la yidhi ciidamada amniga oo howlgallada magaalada ka socda u idmana isticmaali karo waxaa isticmaali karo oo markaasi la dhex mari karo ciidamada ee u kala gooshaayo gobollada bacdamaa ay socdaan howlgallo hubaysan oo argagixisada lagula diriraayo maadaama ay socdaan waxaa isticmaali karo ciidamada gudbaayo laakiin waxaa la socda taas inay magaalada la dhex maraan shardigaa la socda oo ah in ay soo wargeliyaan cidda magaalada amnigeeda mas-uulka ka ah qof walba sida uu rabo iyo jaantaar rogan waa dhammaatay maxkamad ahaan annaga mushkilo weynaan ku qabnay ilaa hadda kiisasaa taagan in meel kontarool ah inta ciidan yimaadaan laysku xabadeeyo markaasi dad rayda ay ku dhintaan kadibna mas-uuliyaddii cidda qaadi laheyd la waayaa kanaa bilaabay iyo kanaa bilaabay anigu istaajiyo la yaqaano taliye hebel ah ama mas-uul hebel ah asiga maya asaa xabadda uga bilaabay la yihahdo markaasna ay maxkamadda ku adkaato sharci ahaan in ay hesho cidda mas-uuliyadda rasmigaad qaadi laheyd xaqii qofka dhintaan meesha oo ku baaba'a saas darteed marka waxaa la rabaa hadda kadib mas-uuliyadda in la qaado talisyada ciidamada ee halkan fadhiyo waxaa saaran mas-uuliyadda ah inay wax ka hirgeliyaan xeerkan waxaa saaran mas-uuliyadda ah inay wax ka hirgeliyaan xeerkan waxaa waaye saraakiishooda inay u sheegaan in ay qasab tahay xeerkan in la hirgeliyaa inay u sheegaan qofka inta qori culus soo qaatee dhig iima dhigaayo la dhaho hadda kadib wax dhexda yaala maaha ninkii wataa aa mas-uuliyadda qaadaaya macnaha waxaa mas-uuliyadda qaadaaya qofka meesha hubka la yimid ee dhig inta la dhahay ma dhigaayo dhahay qof kastoo meeshaas ku dhinta mas-uuliyaddaas dhexda ma taalee ninkaasaa qaadaya macnaha gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimcaale oo kulanka ka hadlay ayaa tilmaamay in haddii xeerkan la dhaqan geliyo uu meesha ka saarayo dilalkii sharci darrada ahaa ee ka jira magaalada isaga oo xusay in dadka muqdisho ay amnigu baahi weyn u qabaan waxaa laga maarmaan ah ciidamada u xil saaran in lagala shaqeeyo mar kastaba howshaasi siday ku suuro geli laheyd ama ay ku fuli lahaayeen in lagala shaqeeyo waa laga maarmaan marka kuwa qoryaha ku xarakoo jiray ama xabadda iska ridi jira ayagoon ka fiirsanin ee dadka ku dhaawici jira ku waxyeelay jiray maanta waxaan aaminsanahay haddii xeerkaani dhaqan galo in laga badbaadi doono in badanoo ka mid ah oo dadka macno daro isaga dili jirta duqi caasimadda anigoo ku hadlaayo waxaan leeyahay dadweynaha magaalada muqdisho waxay baahi u qabaan amni ayay baahi u qabaan amnigoodina cidda mas-uulka ka eeg waa maanta cidda halkaan fadhido waxaan rajaynaynaa haddii ilaa yidhaahdo sidii aan u ballan qaadnay inaan u istaagnay inaan arintaas uga dhabay doono haddii ilaa yidhaahdo madaxda hay-adaha ammaanka iyo maamulka gobolka banaadir ayaa isku afgartay dardargelinta sugidda amniga muqdisho oo haatan si habsami leh uga socoto diyaargarowga munaasabadda ciidulfitriga oo maalmo kooban ay ka harsan tahay wasiiru dowlaha amniga maxamed cali xagaa oo shirka guddoominayay ayaa ugu baaqay mas-uuliyiinta wasiirada iyo xildhibaanada in ay u hoggaansamaan sharciga lagu xakameynayo hubka isagoo dhanka kala faray shirkadaha inay isdiiwaan geliyaan si nabadgelyada loo ilaaliyo maadaama hal ciidan oo amniga dalka wada sugayaa tihiin waxaan ugu yeedhanaa magaca la ydhaa ciiltire oo ay dadka soomaalida way ciilanaayeen ciilkii baa ka tirteen waxaan ka ku bogaadinaynaa aadna ugu mahad celinaynaa shaqada muuqata ee ilaa hadda ay qabteen ciidankan anigoo fursaddan ka faa'iidaysanaya waxaan ugu baqayaa madaxda kala duwan ee ka mid yihiin saaxiibadayda golaha wasiirada saaxiibadayda xildhibaanada ah in ay u hoggaansamaan sharcigan oo ah muxuu ahaa sharci lagu xakamaynayo hubka dadkuna inay fahmaan hubka dhigis lama gaadhin weli waa la gaari doonaa wejiyo badan buu yeelan doonaa laakiin wejigii koowaad ee maraynaa waxa weeyaan caasimadeennu si qoryaha waaweyn ee argagaxa leh ee cadowga lagula dagaalamo ee cid lagu dilaya magaalada dhexdeeda aana ka muuqan ugu muuqato magaaladuna magaalo nabadeed inay dhigaan guryahooda dhigtaan qofkii aan ka maarmin gaar ahaan shirkadaha brivatka ah waxaan iyagana baaq ugu dirayaa halkan inay iska diiwaan geliyaan maadaama ay shaqadoodu tahay inay ku shaqaysaan hub inay iska diiwaan geliyaan wasaaradda amniga iyo cid kasta oo rabta inay hub haysato ha ahaato aake ama bistoolad inay u hoggaansamaan sharciga la soo saaray oo ay muxuu ahaa iska diiwaan geliyaan si ay sifo sharciga ugu haystaan hubka loola ogolaado aan loona ogolyahay si kastoo ay ahaato kulanka madaxda hay-adaha ammaanka iyo maamulka gobolka banaadir ayaa kusoo beegmaya iyada oo muqdisho si rasmi ah looga dhaqangelinayo amarkii dhowaan ka soo baxay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ee lagu mamnuucayay in magaalada muqdisho lagu dhex qaato noocyada kala duwan ee hubka culus waxaana hay-adaha la faray hirgelinta xeerkan iyo fulintiisa kaasoo golaha wasiirada xukuumaddu ay ansixiyeen lixdii bishan abriil ee sanadkan xuseen abubukar v o a muqdisho